runtii waxay ahayd dowladda federaalku in ay arrintan soo farageliso in ay karaamadeeda iyo maxaanku rahdaa mas-uuliyadda ay ku leedahay dalka in ay kaalinteeda ka qaadatay al rabay inay ciidamo keentay ahayd inay dhaqaalo keentay ahayd inay madaxda timaaday ahayd in la soo farageliyey ahayd in madaxda sarsaroo qaranka ra-iisul wasaaraha madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo xukuumadda iyo wasiiradu in ay soo farageliyaan oo yimaadaan bay ahayd ma aqaana waxay uga takooran tahay gobollada intooda kale ay uga takooran tahay ama ay iyadugu tahay wax aan haba yaraatee dan laga lahayn waxay u tahay ma garanahayo waxaa weeye waa dadkoodii waa dadkay madaxda u yihiin waa dadkay mas-uulka ka yihiin waa dadka ay xilalka ka doonayaan waa dadka berida ay rabaan inay maxaanku rahdaa doortaan ma ahan in laga aamuso oo shib laga yidhaahdo ilaa hadda kama hayno wax haba yaraatee mas-uuliyad sare ah oo arrintaa ka jawaabay ama ka hadlay maayo runtii waana arrin laga xumaado waxaan ugu baaqayaa in kaalinta ay kaga aadan